adiga gaaladii waktidii qadada markii waktiyada qadada isku dhamaadeen ayaa waxaa noo yimid nin taliyaha boolis ah oo ciidamo wato ninkii baa wuxuu yiri waxaan doonayna inaan ku xirno adiga waxaan ku dhahay sida sharcigu u yahay sooma qofka laskama xirto dadkuna xoolo ma aha meeshan sharci dambeyn ayaa jirto wuxuu yiri waxaan wadanaa amar soo qabasho ayaa wadanaa waxaan dhahay amarkii keen amarkii u keeni waaye marka wuxuu yiri su-aalaad ka jawaabaysaa noo raac c i d-da anigu waxaan ku dhahay adigu isku raaci maayo waayo wax sharciga kugu raaco maanta ma wadi saas daraadeed aniga iskaygu baxaya anaa tagaya waayo anigu cidaan dambi ka gala ma jirto cidaan gudub ka gala ma jirto shaksi baana ahay yani ciddii wax kafsanaysa waa tagi kartaa sharcigaana lagu kala baxayaa markii ay sidaa ay dhacday baa waxaan tagay meesha la yidhahdo c i d-da baan tagnay waxaan dhahay waxa laigu yeeray hala ii sheego waxaa la yidhi amar baa ka soo baxay xeer ilaalinta hala keena amar markii kasoo baxay xeer ilaalintii xeer ilaalintii amarkii kasoo baxay waa la keeni waayey markii anigu waxaa caddaatay in meesha waxba aan lagu haynin laakiin ay ahaa fal la soo abaabulay oo musuq maasuq ah oo la doonayay in saxaafadda soomaaliyeed lagu khalkhalgeliyo lagu dhibaateeyo cadaawad loogu abuuro dowladda loogu abuuro ka shaksi ahaan aniga iyo ka mas-uul ahaan xubnaha guud ee nafis ahaan yani aniga waxaan u arkayay asxaabdan ama saaxiibadeen ba ina laayay oo la dilay oo nimanka maanta qoriga magaalada ku wato ay laynayeen marka horta kamana fiicni kamana fiicnaan doono allah u naxariistay saaxiibadii dhintay marka haddii qof uu yiraahdo meel sharci lagu kala baxaya la tagaya anigu culays iguma hayso laakiin sharci darada cidna kama yeelo cidna kama akristo markii ay soo baxday arrintii iyo mas-uuliyiintii sarsare ee dowladdana ay ay gaartay waxaa meesha soo baxday inuu jiro khalad khaladkiina waxay isla markiiba ay saxeen aniguna yani laymana xirin mana aanan xirneen waxaan dhammayn soddon daqiiqo ayaan xafiiska taliyaha c i d-da aan joogay runtiina wixii meesha dhacay qofal buu arkayay taleefon waxaa igala soo hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda cabdishe goon saacid oo arrintii aad ugu xumaay wax dhacay cudurdaarna ka bixiyey taliyaha c i d-dana cudurdaar ayuu ka bixiyey waana ugu mahad celinayaa mas-uuliyadda ay muujiyeen garaadka ay muujiyeen runtii wax waayo wax qof mas-uula uu samayn karo waayo wax khalad haddii markaa la arko in markaa tilaabo laga qaado waayo laakiin waxaa loo baahaya in la ogaado isku ogaadaan waxay tahay maxay waxaana u dhacayaan waxana waxay u dhacayaan waa wax keliya waxa waaye dalkani dhibaatada intaa la eg uu ku soo jiray waxay ahayd dhac iyo dood iyo musuq maasuq iyo eex bay ahayd maanta waxa dhacay waxay ahayd in dad hay-adihii amniga laisku dayo in lasoo musuq maasuqo in anigu ma dhacayo cadaaladoo dhan muma dhacayo qaybo yaryar garaan shaksi oo cadaaladda ka tirsan in la adeegsado oo musuq maasuq la dhiibo warqado meelaha laga soo qorqorto warqadahan hore baa loo qorqori jiray waxna ma aysan hore u qaban maantana waxba ma aysan qaban inaysan waxba ahayn waa la ogaaday ciddii soo abaabishayna maanta wejigadax bay u tahay waayo qofkii maanta saxaafadda soomaaliyeed ay iska takoortay oo aan ehel u hayn oo dhibaatadeeda iyo caburinteeda iyo u taagnaay in maanta uu isku dayo inuu soo musuq maasuqo qaar ka tirsan hay-adaha amniga iyo hay-adaha cadaaladda waa horta wax ayaan daro ah waana wax hore u taalo dowladdu inay wax ka qabato laakiin wax muhiimkaysa waxa waaye arrintaan ma lasaga harayo waayo maanta anigu qof shaksiyan la yaqaano baan ahay qof dowr ku leh bulshada baan ahay saxaafada dowr ku leh laakiin waxaa jira qof sufasiya oo sidaa oo kale inta aan wax saameyn ugu lahayn bulshada oo sidii doono laga yeelayo oo sidii doono looga xadgudbi karayo oo isla markaas si aan loo soo gurban karayn marka intaas oo jirto ayaa waxaa loo baahan yahay in laga qabto kuwa saxaafadda laga soo kiraystay ee dhibaateynaya ee xalooshooda shaqaystayaasha ah way isakaaniin waa laba nin oo magaalada aanan yani ku cusbayn laakiin loo soo diray inay dhibaateeyaan inay dawladdu cadaalad u abuuraan maalin walba dawarsada xafiisyada dawladda dawarsada yani anagu shaqaa naga dhacdo maalinna iska mashquulin mayno xafiisyada dawladda dawladdu markaa rabdana waa la tagnaa markaa rabdana waa waynoo timaadaa muhiimadana waxay tahay ahaydba in laska horkeeno ururka qaranka saxafiid soomaalida ee nusuj iyo dawladda in laska horkeeno in saxaafadii madaxa banaaneed iyo dawladda in laska horkeeno oo ay soo arkaan cadal la-aan ay soo arkaan oo ay colaad inaysa ka abuurayso oo lagu dagaalamo halkaas ayayna hadijeedadii laakiin dawladdu waa ay fahamtay isla markiina waxbay ka qabatay beentii iyo khaladkii hay-adaha amniga lagu soo hogaamiyeyne waa isla markiina waa lay joojiyey waxaana ognahay inaysan insha allahu tacaala mar dambe aysan dhici doonin kanusugan inaysan ku dhici doonin anigu shaksiyan inaysan ku dhici doonin balse waxaan rabnaa in qof danta ay sufufiya yani aanan yani dhibaato loo geysanin oo aanan waxaasoo kaleto aysan ku dhicin waayo dadku waan ognahay waxa ay u adeegaan iyo waxyaalaha ay qabtaan marka arrintaas ayaa horto wixii dhacay ahayd waana ugu mahadcelinaa mas-uuliyadda dawladda nimanka iska wareersano maalinba kisintada soo fiil loo soo koriso saxaafada in laga dhibaateene waxaa leeya caqligiin wax idiin sheego waxa laala waxaad laaluush bixin kartaana waa bixiseen waxaad ad masuqmaasuqi kartaana waa masuqmaasuqteen waxaa dambe umada ka gashay inay bulshada ka gasheene insha allahu tacaala waa laidin shay gasin doonaa cumar faaruuqow waxaad sheegtay laba nin oo wax musuqmaasuqaya oo saxaafaddu ay gees iska marisay oo xafiisyada dawladda dawarsada sida adigu aad hadalka u dhigtay maxay ahaayeen labada nin waa kuwe
waa nin oo maalin anaga hadda kahor buu noo shaqayn jiray oo maxay yidhaha bakistan baan adaha marka hadda kahor buu noo shaqayn jiray marka maalin buu iska soo kacay wuxuu yiri anaa ururka madax ka ah marka dadku soomaalidana waa iska taqaanaayo maalinba waxbaa la iska sheegtaa adduunka iyo caalamkana iyo saxaafadii soomaaliyeedda meel laga yaqaano ma jirto saxaafadan gudaha iyo dibadduna takoor buu ka yahay marka anagu waxaan dhahnaa soomaalida waktigii aysan jiray oo yani calooshodu shaqaysanada mar hore ayay dhamaatay warqado iyo lacag sala bixinaysa waa idinka dhama waayahay bakistan ayaad soo hadal qaatay waxa uu ku shaqeeyaa magaca xogeyaha guud ee ururka nusod waxa uu leeyahay xafiis waxa uu tagaa garsoorka marka wariyaasha la dhibaateeyo waa hadlaa maantana labtaada waxa uu kugu eedeeyey mar aan waraysanay inaad xuquuq badanoo wariyaashu ay leeyihiin adigu lunsatay sidaana garsoorka iyo hay-adaha amnigu ay kuu daba taagan yihiin taana ka waran bal cumar
mogtahay magaalada mogtahay dad badan baa waxay doonaan iska sheegtaan waxaa arki jirnay cabdiqaasiga madaxweyne dalkan ka ah baa nin kale degmooyinka magaalada muqdisho ka fariisa u dhihi jaaray madaxweynaha laftirkee ah marka layaab malaha mogdo marka wax walba meesha waa lasoo arkay marka laakiin waxa waaye dadka waktiga iyo waalaha in wax u sheegaa muhiim ah saxaafadda way fog tahay wax laska sheeg sheegtana maanta ama tarayso marka ururka nusus iyo cidda mas-uulka ka ah waxoogaha guudka ah suxufiyiinta soomaaliyeedna waa ogyihiin suxufiyiinta afrika kuwa bariga afrika kuwa adduunka meel ay soomaaliya xubin ka tahay adduunka lacag ay ka dhigto waa laga yaqaanaa waana laga aqoonsan yahay laakiin muhiimadda waxay tahay maxaa ay tahay ujeedadu fiiri qofka wuxuu doono waa sheegi karaa meeshuu doono waa idiinsa kariyaa meeshuu doonana waa kaadi kariyaa laakiin waxaasayku soo qabad ma laha waayo dadkaada markaad ku dhex jirtid oo ay ku yaqaaniin waxa aad mas-uuliyadda u hayso markaas ayaa tahay waxaa tahay laakiin adigu waxaad sheegatid majid waayo dadka ku yaqaaniinaad tahay marka taasaa horta muhiima annagana energy kuma bixino oo wakti kuma bixino qofaan ognahay ururka inuusan marnaba mas-uuliyadda doortaysan ka qabanin wakti iyo jawdi kuma bixino balse maanta waxa uu sameeyey ninkaa sheeganaya wuxuu doono ha sheegtee ee asagoo afkiisa kaaga qastay wuxuu sameeyey waxay ku muujinaysaa inuusan suxufi ahayn inuusan saxaafadda u heli lahayn inuusan u taagnayn difaacitaanka suxufiyiinta waayo maxaa dhacay deh aniga shaksiyan iyo mas-uul ahaan inta aan suxufi soomaaliyeed aan wax u gari karo ama ururka wax u tari karo waa loo soo tari suxufi soomaaliyeed wax u tarnayna oo ururka wax u tarayna waxba nagama sheeganin asagana wakiil kama aha oo aduu wacdi kalena ma jirto marka wuxuu sheegtaba meesha maba yaalinba waayo maxaa lacadi asagana maalin baa mushaar lasii jiray ururka mushaar sii jiray mushaarkeygiyaa laga qaatayna maalin dhihi maayo ama mushaarkeygaa la ii diiday ama waa laysoo buriyey ma dhihaayo oo taasina waa dee hadduu dhihi laha maanta mushaarkeygaa la ii diiday waayo mushaarkiisa maalin waa sii jiray laakiin mushkilada jirta waxay tahay yani dad aanan ku soo wakiil haddaad taado waa hadlaa